shirka jaraa'id saakan idinkugu yeernay annagoo idinkaga mahad celinaya imaatimkiina ee sida dhaqsaha badan aad noogu timaadeen wuxuu ku saabsan yahay arrimo aanu isleenahay waxay wax u dhimayaan nabadgelyada iyo maamul wanaagga iyo wada shaqaynta ciidanka booliiska iyo shacabka puntland labada arrimood waxay ku saabsan yihiin midda koowaad waxa weeyaan wareegto soo saaray madaxweynuhu laba kun afar iyo tobankii sumadeeduna tahay taarikhda lasoo saaray waxay ahayd saddex iyo tobankii bishii julaay laba kun afar iyo tobankii waxayna ku saabsanayd mamnuucid bacaha madmadow ee lagu xirto baabuurta oo aada moodo muddadaas lasoo saaray amarkaa la bixiyey ilaa waktigan xaadirka ah in la iska indha tiray shacab iyo mas-uuliyiinta caadiga ah ee dowladda intaba wareegtada waxay ka hadlaysaa sida aada la socotaan waxaa horey loo mamnuucay isticmaalka bacaha beersolka ah ama bacaha madmadow ee lagu xirto baabuurta waxaa loo ogolaaday oo keliya madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen oo keliya cid kasta oo lagu arko bacdaas wadata waxaa lagu amray in laga fiiqo marka koowaad marka labaadna in lagu ganaaxo oo ganaaxa ugu dambeeya la saaro baabuurka marka saddexaad waxaanu u bandhigaynaa hay-adaha sharciga sidaa darteed waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladda ee aada u isticmaala bacdaas waxaan ka codsanaynaa inay booliiska gacan ku siiyaan oo inta aan laga fiiqin ka hor ayagoo iska fiiqaan oo ay bacdaa joojiyaan oo aan baabuurta lagu xirin kow dadka shacabka ah ee lagu qabanayo marka lagu qabtoo koowaad inaanay ku soo celin waxaan la soconnaa bacdu inay qariso ka qeyb qaadato dunuubta ka dhacda wadanka gudihiis ama ha noqoto magaalada ama ha noqoto magaalo madaxda ama ha noqoto gobollada waxay ka qeyb qaadataa dunuubta ka dhacaysa waxaa ku dhuunta dembilayaasha iyo dadka caadaystay inay sameeyaan falalka ka soo horjeeda nabadgelyada iyo amniga shacabka arrintaas waxaanu u qaadanaynaa very serious inay tahay arrin aada khatar u ah oo aan ku wanaagsanayn nabadgelyada iyo jiritaanka dowladnimada iyo nabadgelyada shacbiga naftooda iyo maalkoodaba sidaa darteed waxaan codsanaynaa in la joojiyo bacahaas ee aan la isticmaalin waayo wax ay kuu qabanayso oo aan dembi ahayn ma jirto qodobka labaad waxa weeyaan waxaa ku soo batay magaalooyinka waayahan dhallinyaro aada u da-yar oo habeenkii xaafadaha inta meelaha mugdiga aan nalal ku badnayn istaaga fadhiista haddana dhibaato u geysta dadka dariiqa maraya oo raxdu markay dhacdo ilaa waagu ka beriyo waxay ku howlan yihiin amni daro dhallinyaradaasi waxaan u sheegayaa waalidiinta dhashay in ay ka waantoobaan ay caruurtooda gacanta ku dhigaan ay caruurtooda qabso ceshadaan ninkii aan celin karin hadda ka horna kormeer aan ku tegay boosaaso amar baan ka bixino waxaan leeyahay marka markaan soo qabanno yeeli mayno cunugaygu jannadu ka shaqaynayay oo waxba ma samayn oo malaa'ig jannada joogta cunugaagu wuxuu ku howlan yahay falal dembi oo ay ka mid tahay inay qaataan midiyo inay qaataan tooreeyo inay qaataan bastoolado ay ku furtaan taleefonnada ay ku waxyeeleeyaan muxuu ahaa dadka tabarta yar gaar ahaan dumarka ay aada waxyeele ugu geystaan saacadaha habeenkii waxaan u sheegaynaa cidda aan qabanno ee aan ku ogaano falkaas wax naxariisa oo aan uga gelayno sharcigaan ku qaadaynaa muxuu ahaa ama waxaa la yidhaahdo maxima bolsione ganaaxa ugu dambeeya ama xarigga ugu dambeeyaan la tiigsan doonaa ciddii noogu timaada arrintaas ama mas-uul ha noqdo ama waaridka ha dhalay ha noqdee waxaan u sheegaynaa in ay ka qeyb qaadan doonaan ciqaabta ilmahooda ku dhacaysa inay qeyb ka yihiin waayo dembilaha iyo qofka kalkaalaa waa isku dembi waa isku mid sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa shacabka inay gacan ugu siiyaan meeshii ay ku arkaan oo dhallinyaradaas ka falgelayso ciidanka booliiska inay wacaan waa taqaanii nambarka muxuu ahaa deg dega ah ee emergency numberka la waco ee ciidanka booliisku haystaan waxaa halkaa ku diyaar ku ah cutubyo loogu talagalay inay ka jawaabaan muxuu ahaa codsiga dadweynaha ee ay soo gudbiyaan oo ah amni daraa halkaa ka jirta dhib baa halkaa laga geystay dhallinyaraa halkaa isku aruursanaysa dad bay furteen in dhammaantood waxaan ka codsanaynaa in nambarkaa la waco lala soo socodsiiyo ciidanka booliiska gacanna lagu siiyo sidaad la socotaan ciidanka booliisku bercentage aada u yar buu shacabka ka yahay sidaa darteed wuxuu joogaa goobo cayaman loogu talagalay laakiin indhaha iyo gacmaha wax u qabta shacabka waa waa waa- waa waa shacabka ee booliiska wax u qabtaa waa shacbiga shacbiga haddaanay soo sheegin dembilaha iyo meeshuu ku dhuumanayo iyo meesha falalka xun ka jiraan booliisku waxba ma qaban karayaan waxaan ka codsanaynaa shacbiga iyaga inay gacan nagu siiyaan ammaanka ka qayb qaataan cid kasta oo ay ka shakiyaan inaan eh, eh, inay soo sheegaan waxaan u ballan qaadaynaa inaanay dhici doonin arrimo badan oo ay awal ka caban jireen shacabku oo ahaa warbixinta ay soo gudbiyaan inay markiiba baxdo kadibna loo sheego qofkii soo sheegay ma dhacaysa arrintaasi informationka aad keentaan wuxuu gelayaa gacan ammaana oo aan gudbinayn oo aan sheegayn cidda soo sheegtay iyo meesha warbixintaasi ku yimaadeen xitaa maxkamadda marka la geynayo sharcigu waa noo ogol yahay inaan la horkeenin qofka informationka keenay ee sourceska ah inaan maxkamadda la keenin sidaa daraaddeed ee warbixinta aad bixisaan waa ka nabadgelaysaan wax dhiban idin kaga imaan mayo waxaan codsanaynaa si aan u sugno ammaanka dalkayaga inaad nagala qayb qaadataan ee, soo sheegista dadkaas caruurta aad dhasheenna aad gacanta ku qabataan sidoo kale waxaan mar labaad ku noqonayaa bacda bacda madow ee lagu xira baabuurta dhammaan taliyayaasha qaybaha taliyayaasha saldhigyada taliyayaasha rugaha waxaan ku amraynaa inay sida ugu dhaqso badan ololaha ugu xoog badan ku qaadaan baabuurkii marka labaad lagu qabtana ay ganaaxiisa u gudbiyaan ee, maamulka degmada ay ka tirsan tahay goobta lagu qabto marka koowaad la rajiiskareeyo baabuurka lambarkiisa cidda iska leh magaciisa hadday suuragal tahay sawir in laga qaado taarigadiisa kadibna loo kaydiyo rikor baan samaynaynaa baabuurkii marka koowaad laga fujiyo mar labaad kusoo noqda ganaaxa ugu dambeeyaan saaraynaa haddii ilaahay qadaro marka saddexaad oo la qabtana waxaan u bandhigaynaa hay-adaha sharci dejinta ayaan u gudbinaynaa tilaabadii laga qaadi lahaa waxaan aada idinkaga mahad celinayaa bahda saxaafadda iyo inta dhegaysanaysa iyo saraakiisha ciidanka booliiska kasoo qayb gashay aada iyo aad baad u mahadsantihiin wabilahi towfiiq taliye maxamed siciid ali